xanuunka covid sagaal iyo toban ayuu ku dhacay guud ahaan dalkan canada kow iyo soddon kun sideed boqol afar iyo siddeetan qof waxaana u dhintay kun saddex boqol iyo toban qof gobolada ontario iyo alberta oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ku jira kaalmaha labaad iyo saddexaad marka laga hadlayo kororka dadka laga helayo covid sagaal iyo toban gobolkan ontario dadka uu ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa ah toddoba kun sagaal boqol saddex iyo konton qof waxaana u dhintay laba boqol afar iyo toddobaatan qof gobolka albertana waxaa laga helay xanuunka laba kun saddex boqol toddobiyo sagaashan qof ilaa iyo hadda konton qof ayaa u dhimatay laakiin tirada dadka laga helayo covid sagaal iyo toban iyo kuwa u dhimanaya ayaa saacad walba kordhi karta sidaas oo ay tahay haddana weli waxaa jira soomaalida qaar oo dayalsanaya xawaaraha uu ku socdo faafista xanuunka haddaba qaar ka mid a dhalinyarada soomaalida ayaa wada wacyigelin dhanka taleefanka ah oo ay dadku isugu keenayaan iyagoo uga digaya halista xanuunka waa ka nuuridiin nuurow oo ka mid a dhalinyaradaasi sidaa ogsoontihiin sidii maaragtay caabuqan covid nineteen siduu u bilowday caalamka meel walba ah waxaa imaaday maarata khatar baa timi marka sidaas darteed waxaan bilaabnay wacyigelin dhanka maaragtay telefoonka ah dhanka maaragtay koox ama group khaasatan marka waxaan aan beegsanaynaa dhalinyarta waddanka ku cusub oo kuwaas oon aaminsanayn inuu cudurkan ama caabuqan uusan ku dhicin dadka dhalinyarta ah marka sidaas darteed waxaa mar walba aan ku wacyigelinaa aan u sheegnaa inay maaragtay ay gloves gastaan ay faraxastaan ay dadka ay ka fogaadaan aysan indhaha taabanin oo maaragtay afka aysan taabanin oo maaragtay wax walba oo maaragtay khatar ku keena inay maaragtay iska ilaaliyaan khaasatan aysan aadin meel maaragtay oo dadka ay ku badan yihiin deeqa nuur shabeel waa hooyo islamarkaana darajada sare ee masterka ka wada jaamacadda york ee magaalada toronto waxay ii sheegtay inay si gooniya wacyigelin ugu sameeyaan dhalinyarada maadaama ay yihiin kuwa bannaanka u baxaya ayna suuragal tahay inay xanuunka u keenaan dadka da-da ah ee la jooga guryaha waxaan u sameynaa barnaamijyo oo ah maaragtay qeybaha onlineka aan ugu baraarujinaa aan ku niraadaan fadlan dhegeysta waxyaabaha laidiin soo bandhigayo dowladda canada ay idin leedahay hala kala fogaado yaa la isku tegin qof kasta gurigiisa ha joogo gacmihiina dhaqa meel kastoo uu qofka dadka u badan yihiin ay taabtaana in la dhaqoo la tirtiro iyo qofku hadduu maaragtay isku arko jiradaasna runtii meelaha uu aadi karo oo cawinaad uu runtii ka heli karo dhalinyaradu runtii ma aaminsana cudurkan ayagu inuu maaragta saamaxayo laakiin dadka ayaga la nool dadku ayagu ay maaragtay gurigu ay kasoo baxayaan markay ku laabtaan haddii aabbahood ama ayeeyo ama awoowo ama hooyo oo cudurkan iska celin karin hadday u geeyaan dan runtii waa wax dhibaato keenayso marka dhalinyaraduna aada iyo aad waxaan ku baraarujinaynaa inay runtii cudurka ay ay xakameeyaan ay faafinin inay dadaalaan kaalintoodana ay maaragta kasoo baxaan dhalinyaro badan oo waxaa jirta nala shaqeynayso dhalinyarada oo ayagu ay da-doodana baraarujinayso anaguna aan maaragtay aan la shaqeynayno hooyooyin qaarkood caruur laga dilay ayaa toddobaad walba maalinta sabtida isu imaan jiray ka hor coronavirus si ay isaga bi'iyaan urkutaalada ay ku reebtay dilalka loo geystay ubadkooda balse taas maadaama hadda aynay suuragal ahayn waxay ku wada xiriiraan taleefanka waatan shamse ibraahim booliis oo ka waramaysa arrinkaasi waxa waaye guryaha la isku xakameeyey marka waxaan sameynaa telefoonna waxaan sameynaa conference hadda waan ku jiraa maanta shaqadii waan ku jirnaa conference aan isku soo xirxiranaa arrimaheena iyo barnaamijyadeena iskuma imaano laakiin conference aan sameynaa laba qofaa imaaneyso inta kaleeto waa isku gudbinaa waa isku soo xirxiranaa leemanka wixii barnaamijyadeena iyo dhibaatooyinkeena iyo wixii aan ka maarta wacyigelinteeni meeshaan ka wadnaa because hawsheena annaga waxa waaye dadka coronavirus a u yimid hadda xag alla annaga laakiin xanuun kale iyo dhibaato kala hore noo hoys dowladda iyo saraakiisha caafimaadka ayaa faraya in dadka ay guryahooda kusii nagaadaan xilli madaxa gobolka ontario dagford uu ku dhawaaqay hal bil oo hor leh oo lagu sii jirayo xaaladda deg deg ah ee la geliyey gobolka xuseen nuur xaaji v o a toronto